xaalada hirshabeelle jawiga magaalada jowhar saaki waa mid degan walow maalintii saddexaad uu xiran yahay kalfadhiga baarlamaanka kulankoodii caadiga ahaa ila ayaa jira oo u dhexeeya xildhibaanada baarlamaanka qeybtood iyo weliba xukuumadda uu hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdi waare wareegtadii ugu horeysay uu soo saaray madaxweyne maxamed cabdi waare laba iyo labaatankii bishii soo dhaafnay laba kun sagaal iyo tobanka khilaafkaasi ayaa waxa ay xildhibaanada ku dalbadeen in uu hor yimaado madaxweyne maxamed cabdi waare baarlamaanka si ay uga xisaabtamaan madaxweyne waare khilaaf codsigii ay soo jeediyeen xildhibaanada waa uu aqbali waayey waxaana uu sheegay in xildhibaano farakutiris oo shan ah in ay wadaan dood ku saabsan in ay arkaladeeyaan dowlad goboleedka shabeelle khalaafka waa uu islagaaday wareegto kale ayuu soo saaray madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle uu haddana mar kale ku magacaabay wasiiro oo uu kasoo xulay xildhibaanada baarlamaanka haddana kulan ay mar kale xildhibaanada ku yeesheen hoolka baarlamaanka ayay ahayd isbuuc aynu soo dhaafnay markii ciidamo ay qabsadeen hoolka baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle maalintaas sida loo xiray ilaaye maanta waa uu xiran yahay maalin maalinta kasii dambeysa kuwa wasiirada laga dhigay mehe ku ayaa waxa ay leeyihiin madaxweynaha baarlamaanka hirshabelle hana loo keeno isagana waa uu ka bidiidan yahay inuu hortago sababaha dhabta lama garan karo in baarlamaanka uu hortago madaxweynaha iyagana ma aysan joojinin mana ka tanaasulin horimaanshaha madaxweynaha hirshabelle madaxweynaha ayaa wareegtadii ugu dambeysay shalay soo saaray waxaana uu inta badan kasoo xulay wasiir dowlayaashii uu soo magacaabay xildhibaanada isla shalay waa uu ka tegay magaalada jowhar waxa uu amabaxay magaalada muqdisho hadallo kale ayaa waxaa kasoo baxaya xildhibaanadii aanan wasiirada laga dhigin iyaga oo sheegaya madaxweyne maxamed cabdi waare sida oo isaga doonto in uu ka yeelanayo dowlad goboleedka hirshabelle waxaana ay sheegeen xildhibaanadaasi madaxweyne inuu yahay nin keligistaliya aadaa umahadsanta balse kulamadii caadiga ahaa oo la qaban jiray shaqooyinkii baarlamaanka ayaa gebi ahaanba istaagay markii xildhibaanada aan wareysanay oo wareysi aan la yeelanayna waxa ay noo sheegeen in xaalado jira awgeed oo u xiran yahay ilaa madaxweyne waare uu hor yimaado baarlamaankana aanan la furaynin waa sida ay noo sheegeen qaar ka mid a baarlamaanka hirshabelle aada umahadsan tahay ma cadda sida warbaahinada qeybtood lagu qoray wasiirka amniga shalay waxa uu gudbiyey codsi ayuu u gudbiyey xildhibaanada aqalka sare ee kasoo jeeda deegaanada hirshabelle codsigaas ay aqbaleen senatarada waxaana la sheegay in ay ka bixi doonaan kun askari gobolka shabeellaha dhexe cadalle raagaceele iyo weliba xaaji cali oo halbowlow ah amniga caasimada hirshabelle oo haddii mas-uuliyiinta inta badan walaac ay ka muujiyeen haddii ciidamada amison ay halkaasi ka baxaan waxa ay sheegeen in caasimada hirshabellena ay faraha ka baxayso horey ayaa waxaa walaac ugu muujiyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle markii uu qaabilsanaha amison dalka soomaaliya uu u sheegay in kun askari laga wadayo deegaanada hirshabelle khaasatan gobolka shabeellaha dhexe walaacan ayaa maalin maalinta kasii dambeysa isa soo tarayay iyadoo xildhibaanada walaac ay ka muujiyeen sidoo kale madaxdii ka saraysay sidaas oo kale walaacaas ayay ka muujiyeen haddana waxaa soo ifbaxay saddexdaasi magaalo in laisla afgartay in ay ka baxaan laakiin in ay hadda si dhaba looma shaacinin goorta ay ka baxayaan laakiin bishaan aynu ku guda jirno dhamaadkeeda ayaa la sheegay inay ka baxayaan